Hay'adda Tadammun Social Society iyo Xarunta Gargaarka iyo Arrimaha Bini'aadamnimadee Boqor Salmaan ayaa kala saxiixday heshiis lagu dhisayo laba boqol oo guri, xarun caafimaad, masaajid, dugsi, biyo-gelin iyo waddooyin kaas oo laga hirgelinayo deegaanka lug loowe waqooyiga magaalada Kismaayo. Ujeeddada mashruuca ayaa ah in guryo iyo adeeg nololeed loo helo barakacayaasha ay saameeyeen fatahaadda webiga Juba. Mid ka mid ah madaxda hay'adda khayriga ah ee Tadammun ayaa sharaxaad ka bixiyay heshiiska ay la saxiixdeen hay'adda Boqor Salmaan iyo mashaariicda laga fulinayo deegaanka lug loowe ee duleedka magaalada Kismaayo.
Waxaa inoo suurto gashay inaan wada saxiixanno annagoo ah hay'adda Tadammun Social Society iyo xarunta Boqor Salmaan ee gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada heshiis lagu fulinayo mashruuc laga hirgelinayo degmada Kismaayo ee waxa weeye dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya kaasoo insha Allahu tacaala lagu hirgelin doono dhismaha laba boqol oo guri oo wata adeegyada aasaasiga ah sida isbitaal iskuul iyo masjid sidoo kale wuxuu mashruucu wataa hanaan casri ah oo loo dhisi doono guryahaas oo waddooyinkii leh iyo adeegyada kale oo aasaasiga u ah mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda aan la fulinayno xarunta gargaarka ee malik salmaan taasoo wada shaqayn muddo dheer aan soo wadan lahayn projectyo badanna aan soomaaliya guud ahaan ka fulinay mashruucan wuxuu noqon doonaa mashruuc runtii lagu beegsan doono ama looga faa'iideyn doono qoysaska iyagu ku saamoobay dadadkii ka dhacay jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala annagoo la shaqayn doono hay-adaha kala duwan heer federaal iyo heer stateba in aynu insha allahu tacaala mashruucaasi la xaqiijin doono islamarkaasna noqon doono mashruuc aada muhiim u ah wuxuuna ka mid yahay mashaariicda waxa weeye recoveryga ama dib u dhiska iyo dib u soo nooleynta ama dib in loogu yaqleelo nolosha asaasiga ah ee dadkeenna iyo bulshadeena mujtamaceena u baahan yihiin waxaan u mahadcelinaynaa xarunta boqor salmaan iyo guud ahaan boqortooyada sacuudi carabiya oo runtii aan ka gaabin kaalinta muhiimka ah ee markay noqoto gargaarka iyo garab istaaga bulshada soomaaliyeed waxaana sidoo kale u mahadcelinaynaa dhammaan cid walba ka qayb qaadatay mashruucaas hirgelintiisii iyo fududeyntiisii waxaana rajeynayaa insha allahu tacaala inuu noqon doono mashruuc guuleysta oo bulshadana ay ka faa'iidaysto mashruucan ayaa ka turjumaya iskaashi bini'aadanimo oo lagu taageerayo dadka nugul ee soomaaliyeed